wararkaas waa jirta anaa qoray iyagaana iweydiistay codsi ay soo qorteen ayaa anaguna aan ka jawaabayey waxayna ahayd inay rabaan xag boosaaso uga soo degtay ama u taallay inay kasoo qaadaan oo xabar keenaan lacagtaasi cadad kuma qornayn laakiin qiyaasta waxaanu ciidanka meeshaan joogay iyo yaan ku qiyaasinay lacaga aan badnayn bay ahayd muxuu ahaa marka markii aeroboortka la tegay diyaaradiibana ay timid hadda ka hor waa hadda anigu aan bilaabayna maahane horay u jiri jireen mar kasta waa ka qori jireen taliyayaasha laga qori jiray marka markii la qabsaday qolada aeroboortka soo waxay waxay yidhaahdeen nimankaan diyaarad bay lacaga ku keeneen waxaan rabnaa inaan ogaano tiradeeda iyaguna waxay leeyihiin maya waxaan tiri ka ka iraada lacagtaan muxuu ahaa tiradeeda in la ogaadaan rabaa weliba waxaan wacay nin iyada iyo annaga noo dhexeeyo sarkaala oo janadaal ah waxaan ku yidhi warqad soo qor hadda cadadka kusoo qora oo aada uu sheegaysaa lacagtu intay tahay arrintii ma dhicin markii dambe oo aeroboortka aniga noo iman qoladii wasiirka waxaa joogay dalkiiya dhulkaa joogay qoladii aeroboortka markaan tegay muxuu ahaa waxaan ku yidhi lacagtaan adiga waxaa la wala waa la wareeg oo qaado markii lacagta la soo dejiyey war anigama wareegayo maxaa la wareegayo meel meelaan geeya aanu maaqaan soo la wareegaa lacagtaanda waxa weeye tiradeeda hala sheego kadibna dawladda hala wareegta iyadoo gacantaan lagu qabto waana ka tegay ani saasaan uga tegey waa kadibna lacagta waa la qaada waa gartay marka warqadan markaad qorteen ee dhahday lacagta waa la kee ha loo keeno ha loo ogolaado imise maalmood bay ka horreysay axaddii markay diyaaraddu timid maya maya subaxii subaxii awal baa mid hore inta la qoray waa baanduulaha xoog oo qoray bay lacagtaasi way ka baaqatay soomaali uga baaqatay maaqaan marka hadda maadaama anu aan joogo anaa iga qoreen subaxii bayna subaxii diyaaraddu imaanaysa waxaa warqadaan qora aniga saxiix waa gartay marka kumana aysan sheegin sagaal milyan iyo lix boqol a imanaysa iyo hal milyan ay tahay midna kuma sheegin maya maya maya maya maya laima sheegin aniga lacagta qiyaasta waxaan islahaa laba milyan hadday ugu badato kama badnaa mushaarka iyo waxyaalaha iyaga maaragtay meelaha wax ku maamushaan kama badnaanayso meelahaas waa gartay marka laakiin lacagahani ma iman jireen ilan ciidanka ilaa iyo waa imaan jireen anuta cadadka ma aqaan intii imaan jirtay ma aqan cadadka laakiin waa imaan jireen lacagta waa gartay marka lacagtani maxay uga duwan tahay lacagii hore iman jiray aniga horta waa markii ugu horreysay oo ay anigii weydiistaan wey kuwii hore intay ahayd say u isticmaalaana kama warqabin laakiin waxaa laga yaabaa waxay sababaha tahay ma garanayo daan markii hore la baari jiray hadda wax loo baari ma aqaan hadday markii hore sheegi jireen oo baari jireen hadda waxay u diideen ma aqaan marka waxaasa wax u baahan in dib loo raaco waa gartay marka markay adig ku dhaheen lacagtan noo saxeex aan la soo baxne miyaad la tashatay madaxda kale ee dowladda sida wasaaraha iyo madaxweynaha oo kale lacagtaasaa imanaysa maxaan ka yeelaamati maya maya maya lama tasho waxaan waa wax ciidan ciidan aan ogahay oo aniga noo xaraysan oo meel jooga ayay nimankaan oo noo tababareen bay lacagta siin jireen marka ma baahna inaan idhaahdo muxuu ahaa lacagtaasaa u imaanaysa awalba waa waa imaan jirtay laaksaan kuu sheegay wax ku xiran ma ahayn madaxda sare wa waxa ay ku qabanayaan may kuu sheegeen lacagtan oo ay dhahayaan intaas intaasaan ku qabanaynaa intaa intaasaan ku qabanayna haha may saasuma cadda saasuma cadda oo warqadda kuma qorna waa aragtay dood codsigoodana kuma qorna anigaan qoreyna kuma qorna laakiin waxay ku qoreen ciidanka raashinkiisa iyo lacagtii mushaaraadka inay yihiin lacagta cadadkeedana may soo raaciyeen markaa ma ku qoreen may kuma qorna kuma qorna waa gartay marka ma ku raacsan tahay dowladdu inay la wareegto lacagtan oo oo maxaanku sida hadda la sameeyey baaritaanna lagu wado intaan ku way dowladda gacanteeda ku jirtaa iyaga ayaana waa la baari doonaa lacagta inta tiradaasi eeg iyo waxa loo isticmaalayo iyo waxaasoo dhan hada wax dowladda u yaallo wey waa gartay marka iyagu waxay leeyihiin lacagtan dowladdu inay qabsato ma ahayn sababtoo ah horey u sii ogaayeen dowladdu warqadaadii aada saxeexday bayna soo xiganayaan oo ay maaragtay ugu muhiimsan iyo heshiiskii labada kun iyo afar iyo tobankii siday ku qoreen war-saxaafadeedkooda shalay marka dowladdu hadday sii ogeyd oo adigoo taliya aad sii ogaa maxaa loo qabtay lacagta aniga sababaas hadda inaan dabagala ma rabo aniga waxaan ogahay lacagti waa yidhahdeen ciidankaan u wadnay haddii wixii ciidanka la siin lahaa in la baaro oo waxaana ciidanka u socdaan mise wax kale u socdaa in la baarana waxaan ka qabaa ma jiraan arrintan ku saabsan ciidanka imaaraadku ay tababari jireen maanta waxaan arkay warbixin uu wasiirka gaashaandhigu siiyey idaacadda dowladda uu leeyahay ciidamadan waa la qaybinayaa ciidamadan lagu kala darayaa mushaharkoodana hadda wixii ka dambeeya annagaa bixinayna arrintaa waad la socotaa soo ma waa la socda haa marka waa go-aan la gaadhay in ciidankaas mushaharkooda dowladdu la wareegto ciidamada kalena lagu kala daro saas weeye taasi ma waxay ka dhigan tahay doorkii imaaraadka ee ciidankaas ama hadday tahay tababar ama hadday tahay saad ama hadday tahay mushahar inuu dhammaaday arrimahaas waa arrimo siyaasad ku xidhan marka horeba heshiis baa lagu galay haddii laga baxayona xukuumadda iyo labadii dowladood kala galay baa ka baxaya ama hadday ku qodan tahay daraf baa ka baxaya laakiin wax aniga igu xiran maaha aniga ciidankeena i tababaraan oo kadib aan adeegsada ayaa muhiimadda ii tahay marka waxaas waa wax ku xiran dowladda waay su-aashii ugu dambaysa ciidankan imaaraadku hadda yay ka amar qaataan xilligan aan joogno hadda annaga naga amar qaataan annaga ayaa amarnaa annaga ayaa hadda ka hor la wareegnay annaga ayay ayagu markay tababareen waa hubaynay haddana meesha ay joogaan annaga noo joogaan